الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما bab ma jaءa fi التaطayuri wuxuu kanina baabu yahay wixii ku soo arooray fi التaطayuri taطayurka waxa loo yaqaano taطayurkuna waa baasaysiga shay la baasaysto waxa ku soo aroorayna ay min الnahyi canhu wاlwaciidi waa reebis la iska reebay iyo goodi loo sheegay cidda samaysa ee taطayurkaasi ku mucaamisha lafdiga taطayurna waa masdaru taطayara yataطayaru taطayuran oo taطayara taطayuran waa masdarkii ayaratuna waa ismu masdarkii weeyi iyara waa ficala ka khiyara waa ismu masdar weeyi waxaana markaa looga jeedaa taطayurka asalkiisu wuxuu ka yimi min aطayro inta badan carabtu waxay ka baasaysan jireen ama ay sharaysan jireen shimbiraha ayuu ahaan jiray oo marka ay ka soo horbaxaan dhinacay u duulaan iyo xagga ay qabtaan iyo waxyaabaha noocaasay wax kala soo bixi jireen oo ay ama ka dhigi jireen arrin wanaagsan oo waxay doonayaan yacnii ku dhiirigelisa ama ay ka dhigi jireen arrin dhib lahoo waxay doonayaan ka joojisa oo ay sharaystaan laakiin baasaysigu kuma gaar aha asalkiisu halkaabaha ka soo jeedee kuma gaar aha shimbiraha waxa soo gudagelaya wax kasta oo aan sharcigu sharba ku sheegin oo aan markaa sharci ahaan shar u ahayn sharka sabab u ahayn kadalika oo wax daliilo aan lahayn in sharuun laga aamino la yska baasaysta uun diyaaradan shirkiga abay soo gelaysa wa kadalika waxaan lahayn markaa wax khayra aan daliilo lahayn inuu khayr leeyahay haddii khayruun laga aamino oo dabadeetana wixii la doonayey daraaddii loo qabto yani kolka isaga la arko la qabto waxay noqonaysaa baasaysi bay noqonaysaa sidaa awgeed ba ahlulcilmigu waxay ku tacriifiyeen inuu yahay atashaa'umu bimar'iyin aw masmuucin aw macluum waa in la sharaysto la baasaysto bimar'iyin wax la arkaayo oo tusaale ahaan qofku gurigiisuu ka baxay isagoo doonaya inuu safro laba gaadhi oo isku dhacay buu arkay uu sharaysto dibbuu usoo noqdo wuxu uhi wallaahi waa khatar baad ku jirta adiguna iska noqo yah wuxuu arkay buu sharaystay aw bimasmuucin ama wax la maqla in la sharaysto weeye oo tusaale ahaan qof baa howl u baxay inuu guursado inuu waxa weeyaan markaa soo ganacsado inuu safro howl muhiima ayuu leeyahay buu u baxay dabadeetana wuxuu maqlay mid leh yaa khaasir oo kale tusaale ahaan kii aan guulaysanaynoo kii khasaarayayow hadalkaasuu dabadeetana sharaystay oo kolkaasuu iska soo noqday uhi lagu guulaysan maayo maanta bisababi hada alkalaam aladii samacta samicta hadalka aada maqashay daraaddeed ku guulaysan maysa iska soo noqo aw macluumin ama wax la og yahay oon wax la arkiyo wax la maaragtay maqlo toona ahayn in la sharaysto ayaa baasaysi noqonayso sidaa in wakhtiyada qaar la sharaysto tusaale ahaan yaa tusaale ahaan maalmaha qaar la sharaysto arbacadoo kale la sharaysto oo sida muuqata arbacadoo kale weliba arbacooyinka qaar jaahiliyadii hore way shara- way baasays ka baasaysan jirta kadalika soomaalidana arrintaasi way ku jirta oo waxaa maqli jirteen iyagoo le arbaca gooniyaad buu qofkaasi dhashay ama la leeyahay arbacadani waa arbaco bil u dambaysa qaarkoodna ay odhanayaanba waa arbaco kulan awliyaad ma garata wax alla waxaasoo dhami wax daliilo ma laha jimcahay dadka qaar ka baasaysteen waa maalin ilaahay ya jimcuu tar buu leeyahy bay ka odhanayaan oo haddii shay mar shay kugu dhaco ama wax kugu dhacaan dhowr jeer bay kugu soo noqonayaan wax daliilo ma laha waa nooc baasaysiya bilahay qaarkood ka baasaystaan sida aynu safar iyo u arki doonno waayahay marka calaa kulli xaal baasaysigu sidaasuu maaragtay baab ballaadhan u yahay waxaa soo arooray waxaa la yidhi xalqaduu fadhiyo cabdilaahi bnu cabbaas radia allaahu canhu wa ardaa saxaabigii la odhan jiray sidaa cikrima uu odhanaayo ayaa waxa soo maray shimbir qaylin ayaa soo ag maray dabadeetana nin baa yidhi raggii meesha fadhiyey khayr khayr khayr khayr buu yihi waa khayr waa khayr agrat wuxuu ku yidhi saxaabigii laa khayr walaa shar khayrna maaha sharna maaha buui shimbirunbaa halkan carartay oo dabeetna dee halkay kusii socotay usii socotay ama dee iska cidaye ilan shimbiraba codkeeda cidaa caadilu abuuray maxaa khayrna ma jiro dee sharna ma jiro shimbirunbaa halkaa ka ciday waaya qaala wuxuu ihi musanifku raximah اllah wa qowli اllahi tacaala wamacnaa qowli اllahi tacaala buu baabu yahay alaa hooya inamaa طaa'iruhum baasaysigoodu cind allaahi ilaaha agtiisuu ahaaday waxaanay ka baasaysanayaan walaakina akarahum laa yaclamuuna ha yeeshee badidoodu garan maayaan aayaadkani waxaa rabbi kaga warramaaya qisadii fircawn iyo nebi muuse calayhi salaam arrimihii markaa dhex maray ayay ku jirtay oo waxaa ka horeysay faida jaathum lxasanatu qaaluu lana haadih wain tusibhum sayi'at yaطayaruu bimuusa waman macah fircoon iyo qowmkiisii iyo dadka gaalada ahaa waxay ahaayeen kuwo hadday xasan iyo wanaag helaan sida inay markaa helaan barwaaqo roob arsaaq caafimaad waxay odhan jireen lanaa haadih tan annagaa iska leho waanu mutaysannay xaq baanu u leenay in nicmooyinkana la siiyay odhan jiri haddii sayi-a ay la kulanto sida abaaro sida xanuuno iyo cuduro iyo dhibaatooyin kalena waxay baasaysan jireen oy sharaysan jireen nebi muuse calayhi salaam iyo dadka muminiinta ahee la socda ayay sharaysan jireen o odhan jireen idinkaa waxa noogu wacan markaa noo timaadeen markaa nala hadasheen markaa waxaana akhriyaysaan sheegteen ayuunbay waxaana nagu bilaabmeen markii horeba waanu iska ladnayne sooma aragtid ilaahay baa yidhi alaa inamaa طaa'iruhum cinda allah waxaanay baasaysanayaan ee nebi muuse iyo saxaabadiisa ay ku baasaysanayaan ilaahay agtiisuu ahaaday waxaa looga jeedaa ilaahay baa u qadaray jala wacala wuxuu ku dhacay biqadaaءi illaahi wa qadarih waayo wax walba ilaahay baa qadara ilaahay baa qora ha yeeshee badidoodu garan maayaan oo arrinkaa jahli bay kaga sugan yihiin oo ay kaga jiraan aayadda kolkaa waxaa laga qaadanayaa dadka wanaagsani iyo ducaat اlkhayr rususha iyo atbaacdoodu waxay sabab u yihiin khayrka iyo barakada iyo wanaagga waayo khayrkii bay dadka u sheegayaan ee sabab uma aha sharka iyo dhibaatada iyo shumiga sabab uma aha in dadka wanaagsan markaa la sharaysto oo la dhiboo la aflagaadeeyaana waxay ka mid tahay sunnooyinkii gaaladii hore iyo dadkii xumaa waxaa kaloo laga qaadanayaa waxaa loo yaqaanaa taطayur baasaysigu inuu yahay caqiidaة jaahiliyaة qadiima waa caqiide jaahiliyahoo horeysay weeye ilaa zamaankii fircawn ayay soo taxnayd waa wakhti aada iyo aada u horeeyey aayaddu kolkaa halka ay baabka ka waafaqsan tahayna way caddahay oo gaaladaa hore baasaysigaa ay ahlulkhayrka markaa sharaysanayeen ilaahay waa ku dhaleeceeyey waanu ku ceebeeyey taasina waxay keensanaysaa wax aada u xun inuu yahay baasaysigaasi qaala wa qowlihi wa macnaa qowlihi buu baabu yahay qaaluu waxay idhaahdeen rusushii طaa'irukum baasaysigiinu macakum maciinna ayuu ahaaday idinkuu idinla jiraa ay musaaxibun lakum wa mulaasimun lakum idinkuu idin laasimsan yahay oo uu idinla socda ain dukirtum haddii laydin waaniyo hee oo khayrka laydin xasuusiyo towxiidkiiyo ikhlaaska laydinku yeedho ay taayartum baa macnuhu dhacaya miyaa baasaysanaysaan bal antum bal iskaba daaya antum idinku qowmun duul baa tihiin duulkaasoo musrifuuna xadgudbaaya dadkii asxaabulqaryaha ahaa ee suuratu yaasiin rabbi kaga warramay ee ilaahay uu labada rasuul u diray ee beeniyey ee haddana mid saddexaad ilaahay ku xoojiyey markay dacwaddii iyo khayrkii u bandhigeen ay ku celceliyeen maxay ugu jawaabeen inaa taطayarna bikum lain lam tantahuu lanarjumanakum walaa yamasanakum mina cadaabun aliim bay idhahdeen iyaguna way sharaysteenoo way baasaysteen oo waxay idhaahdeen waanu idin baasaysanay kuwiinan rususha isku sheegayo haddaydaan joojinna waanu idin rajmin gebigiinnaba ciqaab adag baanaanu idin dhadhansiin markaasay sidan ugu jawaabeen طaa'irukum macakum yacnii baasaysigiinna waxaana markaa nagu baasaysanaysaan idinkuu idinla socdaa waxaa looga jeeda macnuhu uu yahay annagu dee dhib maanaan wadin dhibna markaa dhibtan idinku dhacdayna saabuma nihin hase yeeshee idinkaa u saaba ya waa mimaa kasabat aydiikum o xumaantanaa samaynaysaan iyo gaalnimadana rusushii beeninaysaan iyo macaasidan iyo xumaantiinana u sababa dhibaatooyinkana ka cabanaysaan soma aragtid oo keenay sidaa awgeed baa labada aayadood isma diidayaan marka la yidhi alaa inamaa طaa'iruhum cinda allaahi waxa macnuu yahay ilaahay baa qadaray oo qoray marka aayaddan kale rabbi yidhi طaa'irukum macakumna macnihii ilaahaybaa ha qadara waxana sharaysanaysaan ee dhibta ahe ha yeeshee idinkaa u sababa oo xumaanta aad samaynaysaan iyo gaalnimada iyo wixii kale ee xumaana ee samaynaysaan baa u sababa sooma aragtid sababtaasaa dhibaatadaas idinku qabsatay wey aayaddana shaahidka ku jira waa sidii tii hore oo kale qaala almusanifu can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa cadwaa xanuun sidiisa isaga tallaabaa ma jiro walaa tiyarata baasaysina markaa wax raadayn maayo walaa haamata guumays kaybka iyo wixii maqan ogina ma jirto walaa safara bilsafar shar iyo dhibaato leh ama khayr lina ma jirto bilaha kalun bay la midtay akhrajaahu bukhaari iyo muslim baa soo saaray zaada muslimun muslim wuxuu kordhiye walaa naw-a godayuxu dego oo dhibaato markaa keenayaana ma jiro walaa kuula shayddaan markaa dadka ee ambiyo oo meelahaasi kaga nixiyaana ma jiro marka qofku ilaahay jalla wacalaa uu xusay dikrigiisa uu qabsado ikhwaani hada alxadiid riwaayadaa hore bukhaari iyo muslim baa soo saaray waay walaa naw-adaasina muslimka ayay ku jirtaa walaa kuula qudheedu muslimkay ku jirtaa laakiin min xadiidi jaabirin xadiidka abi hureyre kumay soo aroorin xadiidka jaabir bay ku soo aroortay waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa nafiyey umuurtaasi laa cadwa walaa طiyarata walaa haamata walaa safara afar arrin baa halkaa lagu nafiyey riwaayadda dambana labay ku dartay walaa nawa walaa uula laa cadwa markuu rasuulkeenu yihi calayhi الsalaau wasalaam waxaa looga jeedaa cadwa alcadwa intiqaalu اlmaradi min almariidi ilى الصaxiix waa xanuunka inuu tallaabo oo uu ka maaragtay tallaabo qofkii xanuunsanaye ee uu hayey kii caafimaadka qabayna uu gaadho xanuunadu inay tallaabaanna way jirtaa xanuunada qaar baa aada iyo aada weliba u gudba laakiin xanuun isagu sidiisa isaga tallaabayo isagu iswadaa ma jirto wuxuu xanuunku ku tallaabaa qadarka ilaahay oo ilaahay jala wacalaa hadduu qadara inuu xanuunkaasi qofkan xanuunsanaya ka tallaabo mid kale uu sii qaadsiiyo sidaasay u dhici haddaanu ilaahay qadarina ka tallaabi maayo wakadalika sababna wuu leeyahay inuu xanuunku tallaabaa sababtaasi waxa weeyaan waa kii xanuunsanaye kii caafimaadka qabay inay meel isugu yimaadaan oy wada fadhiistaan ama wax wada cunaan isdhex galaan isku neefsadaan arrinta noocaasoo al mukhaalada isdhexgalkaasi sabab waxay u tahay xanuunka inuu hee la isqaadsiiyo uu tallaabo waay markaa arrinta noocaasana waxaa u daliila xanuunkii tallaabi karo axaadiidta kalea u daliila sida xadiidka rasuulku yihi calayhi الsalaau wasalaam fira min almajduumi kama tafiru min alasad qofka juudaanka qaba waa xanuun dilaayo halise ka carar baa rasuulku yihi sidaad libaaxa uga cararaysoo kale libaax haddaad aragta dad cuna imanka miyaad isu taagaysaa mise waad u fadhiisanaysaa so wax ka cararmaysa waad ka baxsanaysa waad iskaga gabanaysa waayo haddaad isu taagta ama aad ku soo dhadhowaato dee qoortu ku kala jebinaya sidaasoo kale judaamka qofka judaamka qaba uga carar baa rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam si xanuunkan aanaad uga qaadin xadiid kaloo saxiixana rasuulku wuxuu uhi laa yuriidu mumridun calaa musaxin mid xoolihiisu ay xanuunsanayaan mid xoolihiisu caafimaad qabaan yaanu ku soo aroorin oo aanu kaga darin hadday jiraan xoolo caafimaad qabaa waxaan leeyahay xoolo xanuunsanaya oo tusaale ahaan geel kud qabaa hadduu jiro kud ama adi sanbab qaba ama hulumbo qaba ama xanuunadaa kalee tallaabo qabaa kii xoolaha xanuunsanaya lahaa mid xoolihiisu ay caafimaad qabaan waa inaanu kaga darin ya waa inaanu hee kaga darin halkaa waxaa ahlucilmigu ay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa yani dee xanuunkii inuu tallaabi karo waay laakiin xanuunku muxuu ku tallaabaya ma sidiisuu isaga tallaabaya ee qadarka ilaahay buu ku tallaabaya iyo sababta ah sababta qudheeduna waa min qadar ilaa qadarka ilaahay bay ka midtah haddii ilaahay qadaro way soconaysaa haddii kale lama soconayso sidaa awgeed ba waxaynu aragnaa xanuunkaa la kala qaadayo qudhiisa iyadoo laba qof ay kala qaadeen waxa kaleynu aragnaa laba wax wada cunay oo wada joogo oo hadday doonaan caruuroo guriba ku wada nool oo midna xanuunsanaya ka kalena aanu xanuunkiiba ka qaadin oo ilaahay weydaariyadii soo maa waxaan qadarka ilahay buu ku soconaya sidaa markaynu nidhi haddaa walaa cadwa maxaa macnaheeduu yahay waxaa macnaheedu yahay bay ahlulcilmigu idhaahdeen laa cadwaa xanuun sidiisa isaga tallaabayaa ma jiro waxaana la burinayaa caqiidadii jaahiliyadii hore ay aaminsanayd oo ahayd inuu xanuunku iska tallaabo unuu sidiisuun isaga tallaabo iyadoonu ilaahay qadarin sababna aanu lahayn iska tallaabo uun caqiidadii nooca ahayd baa markaa la burinaya walaa iyarata ha iyarana ma jirto macnuhu waxa weeyaan bay ahlulcilmigu yidhaahdeen ay walaa iyarata muahiratun ma jirta baasaysi wax raadaynaya oo macnuhu baasaysigii dee dadka qaar baa wax baasaysta qaar baa weliba ku dhaqmo waa caqiido dad badan ay ku lumeen marka wax cid wax baasaysatee ma jirta macnahu maaha ee waxa weeyaan baasaysi wax raadaynaya wax la baasaysto wax raadaynaya ma jiro waayo dee ilaahay sabab kama dhigin soo ma sharci ahaanna sabab kama dhigin qadar ahaanna sabab kama dhigin qofka waxaa aaminsanaya baasaysanayae sharaysanayaana waa wax isagu ismoodsiiyey uun waa iska wax wahmiye uun laa xaqiiqata lahu wax xaqiiqahu leeyahayna hee ma jirto isagunbaa qofku ismoodsiiyey markaa walaa iyarata ay muairatun diyaro iyo wax laga baasaysto oo wax raadaynayaana ma jirto walaa haamata haamadu waxa weeyaan waa shimbir la ydhaha albuuma ama bahal soomaalidu ay tiraa guumaysta ayay u eg tahay marka macnuhu ma aha shimbirtaas maba jirto way jirtaa meelaha kaymaha iyo miiyada way joogtaa waana shimbir yaroo si yaroo cida ee macnuhu waxa weeye caqiidadii jaahiliyada la burinaya oo waxay aaminsanaayeen qofka ay gurigiisa kuso isa soo agtaagto ama ay kusoo joogsato dabadeetana ay dhowr jeer ku cido ya waxay jaahiliyadii hore aaminsanaayeen in qofka geeridiisii loo sheegay oo markaa la xasuusiyey ama la ogeysiiyey inuu dhimanayo ama cid ehelkiisa ka mida ay dhimanayso ma fahamte waxaan aada iyo aada ula yaabay caqiidada noocaasi dadka soomaalidaana way usoo gudubtay inbaa beri wuxuu igu yidhi anoo kitaabu tawxiidka dhigahaya dadkii hore soomaalida ahay waxay odhan jireen guumaysi way cidaayoo codkeeday cidaayeen ninkii culus waa ka naxa ma garata way cidaayoo codkeeday cidaayeen ninkii culus baa ka naxa ninka culus waa qofka weyn ee da-da ah iyo ka xanuunsanaya iyo magaranaysa mar hadday halkan ka cido waa lagu sheegay way geeridaadi waa caqli darade bal adigiioo ilaahay ku karaameeyey oo qof bini aadama baan ogeyn nebi maxamed baan ogeyn qofku goortuu dhimanayo malkuljibriil baan ogeyn siday shimbirtan yare halkan iska marmaraysa ay u ogaata macni waxa weeye waa arrin tusinaysa caqli daro marka walaa haamata shimbir markaa qeybka ogina ma jirto ee tafsiir labaad baa ku jira oo waxaa kaloo lagu fasiray qofka marka la dilo ee aan loo aarin dhiiggiisa iyo lafihiisa inuu shimbir ka soo baxayo ay aaminsanaayeen baa la yidhi gaaladii hore dabeetana shimbirkaasi meelahaasuu ka qaylinaya bay odhan jireen oo wuxuu ku qayliyaa usquuni usquuni usquuni dhiigii waraabiya dhiigii waraabiya dhiiga waraabiya macnii ii aaruu leeyihi markaa dabadeetana loo aara ninkii la dilay ayuu aamusayaa wax dee xaqiiqaa maaha wax jaahiliyadii hore aaminsanaayeen ma garatay xataa way isugu gebi jireen oo gabayadooday ku jirtay kii caynka ahaa ama isku reerka ahaydeen baan loo arin oo weli shimbiru ku qaylinayaan iyo wax lamid a ayay waxa weeyaan isku odhan jireen calaa kulli xaal labada kii la yidhaahdaba waa baail weeyaan waa laba caqiidoo labadu waa baaila weeye walaa safara bilsafar dhible ama dheef dheeraada lina ma jirto bilsafar way jirtaayoo waa bilbilaha ka midahe laakiin dee wax dhibahoo ay gaar u leedahay ama wax dheefoo gaar u leedahay baan jirin macni weeye marka walaa safara ay muairatun sidaa aragtaan laadaasi halkaa ku jirtaa magacyadaa ka wada horeysaa waa naafiyatu liljinsi weeye laada laydhaa naafiya liljinsina khabarkeeda waa la yska jaraa inta badan marka uu macluumkaiyo la garanayo soo maqlibaysaan oo laa ilaaha imanka khabarkeedii soo ma gona ay xaqun sidiibaa kelmadaha khabarkoodii u goon yahay waana iska yaaa luuqada carabida waa lagu yaqaanaa laadan khabarkeeda in la jaro marka uu macluumka yahay ee la garanayo washaaca fii dalbaabi isqaau lkhabr ida lmuraadu maca suquuihi ahr khulaasada ibnu maaligu waa kastaa ku odhanaya bilsafarna dadku waxa weeyaan jaahiliyadii hore way ka baasaysan jirtay soomaalidana arinta noocaasi way soo gudubto waa kuwa idhaahda waa bilsafar ayaanay kugu safrin buu ku leeyahy ma garata waxaa kaloo jira bilo kale oo soomaalidu ay ka baasaystaan bilo rajala laydhaa baa jira anigu hadda ma garanayo dhinacay xisaabsan yihiin waxay ku leeyihiin bilaha rajalaha la ydhaahdo yaradka lama bixiyo geela xerada lagama saaro haddii xerada laga saaro khatar baa ka dhici karta waxaasi waa wax iska caada soomaaliya oon daliillahayn baabkan aanay soo gelaysa zaada muslimun muslim waxa uu kordhiyey walaa nawa nawna ma jiro jamaca nawna waa anwaa baab soo socdaana insha allahu tacaala aynu maaragtay ku faahfaahin doonaayo nawgu waa godadkan dayuxu dega weeye walaa quula quulle ma jiro quulkuna waa shaydaanka nooc ka mid ah waxaana ahlulcilmigu tilmaameen yani way jirtaa shayaadiintu qofka aan ilaahay xusin ama tawakulkiisu daciifka yahay way jirtaa inay waxa weeyaan ambiso gaar ahaan qofku markuu musaafirka iyo meelaha cidlooyinka uu maraayo inay qofkii bahal oo kale ama si xun meelaha iska tusto shayaadiinta noocaasi iyadoo sawir xun leh deetana qofkii uu naxo oo uu baqdo isdhaha muxuuha baalkan ku hortaagani ama si kaleba ay u ambiso tusaale ahaan meelaan adeyntii iyo dad joogin ee uga sansanqadho siuu dariiqii uga lumo isdhaahdo dadka bal sii jeedh way iska dhici karayse sidaa awgeed baa waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen macnuhu wuxuu noqonayaa ay laa quula tastaiicu an tasuda insaana binafsiha aw an tadila axada aw tadurahu maca dikr illaah yacnii ilaahay jala wacalaa qofku markuu xusayo tawakulkiisa xoojiyo waxba markaa insha allahu yeeli mayso mana ambin karto xataa waxa weeyaan suuro xun ah inta faraha badan qofku mar hadduu qof saaxibu dikri a yahay oo ilaahay tala saaranaya inta badan maaragta arrintaa kuma samayn karto laakiin qofka meelaha safraya ama keligiiah ama aan ilaahay xusahayn ama tawakulkiisa uu daciifka yahay bay had iyo jeer dee ku ciyaaraysaayo sidaa u ambinaysaa luminaysaa ta noocaasana waxaa tilmaamaya sharcigeennu wuxuu diiday habeenkii qofku inuu keligii socdo low yaclamu nnaasu maa fi lwaxdati lamaa saara raakibun bileylin waxdah qofku habeenkii keligii inuu socdo waa la diiday waayo shayaadiinta ayaa usoo banbaxaysa laga yaabo inay bahal isaga soo dhigto qofka uu naxo oo uu dhirta jiidho oo uu dariiquu ku socday ka lumo oo dhibaata halkaa ka soo gaadho ayaa iska dhici karta sidaa awgeed baa marka meelaha la safraayo ilaa saddex ugu yaraan in laysku raaco ayaa rasuulkeennu tilmaamay calayhi asalaatu wasalaam qaala wuxuu ihi mualifku walahumaa bukhaariyo muslim waxa u sugnaaday xadiidkaa shaahidka waa garanaysaanoo waa walaa iyarata weeye waa la nafiyeyba wanafyu ablagu min annahi in laydhaahdaha baasaysanina waxa ka sii xeel dheer walaa iyarata maba in wax la baasaystaba ma aha weeye macnuhu waxbaba la baasaysan maayo walahumaa bukhaariyo muslim waxa u sugnaaday oo can anasin ay ka wariyeen qaala inuu yihi qaala rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa cadwa xanuun sidiisa isaga tallaabaa ma jiro walaa iyarata baasaysi wax raadaynayaana ma jiro wayucjibunii waxay yaabgelinaya alfalu saadaasha fiican qaaluu waxay idhaahdeen wama alfalu faligu waa maxay qaala wuxuu ihi alkalimatu ayibatu kelmadda wanaagsan weeyaan waa kelmadda wanaagsan waaya xadiidkana walaalayaal macnihii xadiidkii hore wuu sheegay waxa uu xadiidkani soo kordhiye waxa loo yaqaana alfalu faligana rasuulku wuxuu ku qeexay calayhi asalaatu wasalaam inuu yahay kelmadda fiican tusaalaheedu wuxuu noqonayaa qof baa tusaale ahaan wax waayey kolkaasuu maqlay mid leh yaa waajid kii helayeyow yani waad helaysaay oo kale tusaale ahaan waa kelmad fiican qofkii maaragtay qalbigiisii furaysa nashaadna gelinaysa wixii inuu daydaydo oo uu rajeeyana maaragtay ku xambaaraysa ama wuxuu arkay qof xanuunsanayo kolkaasuu ihi yaa saalim waad bogsanaysaay kii bogsanayeyow qofkii mariidka ah ee xanuunsanaya hadalkaasi uu ku farxayaa waanu ku mabsuudaya marka calaa kulli xaal kelmadda fa'ligu waa kelmadaha wanaagsana caynkaasa mana aha iyadu wixii baasaysi ma soo gelayso laakiin waa xusnu dannin billaah waa ilaahay oo malo wanaagsan laga malaysanayo weeye ilaahay oo malo wanaagsan laga malaysanayo facliguna keensan maayo shay aanad marka hore samayseen inaad ku dirantood samayso ama waxaad samayn lahayd inaad ka joogsato sida diyarada oo kale keensan maayo ee wuxuu keensanayaa in hadal wanaagsan qofkii markuu maqlo inuu firifircoonaado oo uu khayr rajeeyo oo waxa weeye arrintaa uu ka mafsuudo taasi ayay keensanaysa sidaa awgeed baa waxa soo arooray sida anas ibnu maalik uu warinaayo in rasuulku calayhi asalaatu wasalaam markuu arin u ambabaxo ama arin uu doonayo inuu qabto wuxuu ku farxi jiray inuu maqlo cidla markaa waxa weeyaan yaa najiix oo kale a kii arrintan ku najaxayayow ama yaa raashid kii arrintan markaa kii hanuunayayow ya arrinta noocaasa rasuulku calayhi asalaatu wasalaam uu markaa ku farxi jiray baa soo aroortay xadiid sugan whada fiihi isticmaalu lfali faligii oo la isticmaalay bay taasi daliilu tahay qaala lmusanifu waliabi daawuuda abi daawuud waxa u sugnaaday oo bisanadin صaxiixin uu ku wariyey can cuqbata bni caamirin wuxuu ka wariyey qaala wuxu uhi dukiratii طiyaratu baasaysiga ayaa lagu soo hadal qaado oo lagu sheegay cinda rasuulilaahi rasuulka ilaahay agtiisa sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu rasuulku uhi axsanuhaa waxa ka wanaagsan alfa'lu fa'ligaa ka fiican walaa taruddu mana celisa musliman qof muslimah yacnii qof muslima yaanay ahushiisa ka waabin baasaysigaas faidaa ra'aa axadukum midkiin markuu arko maa yakrahu wuxuu karaahsanayo markuu arko falyaqul ha idhaahdo allaahuma allah ow laa yaatii lama yimaado bilxasanaati wanaagyaalka ilaa anta adiga mooyaane walaa yadfacu sayi'aati dhibaatooyinkana ma riixo oo meesha kama saara ilaa anta adiga mooyaane wixii xasanaada baasaysuguma keene ilaahay oo adaa keena adaa qadara wixii dhibana ee makruuhana waxaan maaragtay la baasaysanayaa meesha dee dhibaatooyinkii kama saaraya ilaahay oo adigunbaa maaragtay dhibaatooyinka meesha ka saara walaa xawla walaa quwata ilaa bika walaa xawla ma jirta markaa wareeg laga wareego xaaladoo mid kale loo wareegaa ay laa taxawula min xaalin ilaa xaalin walaa quwata awoodina ma jirta ilaa bika ilaa bimacuunatik kaalmahaaga mooyaane awood iyo markaa xeeladi midna ma jirto waay hada alxadiid wuxuu sheekhu uhi cuqbata bni caamir ayaa laga wariyey laakiin cuqba ibnu caamir saxaabigiisu ma aha waa curwata bni caamir sida fatxu majiidkaba uu ku baraarujinayo curwata bnu caamir baa wariyey curwata bnu caamir baa wariyey marka la idhaahdana ma saxaabi baa curwahaasi mise ma aha khilaaf baa ku jira sida saxiixa ah saxaabi ma aha sida ahlulcilmiga qaarkood ay baraarujiyeen curwata bnu caamirka xadiidkan warinaya rasuulka u nisbaynaya wax suxba ah ama saxaabinimo ah oo u asaxday ma jirto sidaa awgeed xadiidkiisu mursal buu noqonaya mursalka xadiidka mursalka ahilama min qabiili صaxiix ba mise waa min qabiili daciif ya ikhwaan ya qaybta daciifka ayuu ka mid yahay sidaa awgeed taas horta waa cilo xadiidku waa xadiid daciifa weeyi waayahay cilo labaadna way ku jirtaayo ninka ka sii warinaya curwaha ninka ka sii warinaya waxaa la idhaha xabiib ibnu abi thaabit ya inuu ka maqlay curwahanna lama oga yani waxba kama maqal waana mudalis inuu ka maqlayna muu caddayn marka xadiidku labadaa cilo ninkaa mudaliska ah ee weliba maaragta cancaneeyey haddii allaba kuu roon yahay ee la yidhaahdo xabiib ibn abi thaabit iyo ninkaa taabiciga ah ee rasuulkii u nisbaynaya labadaa cilaba waa ku daciif weeyaan waay haddaba axsanuha alfa'lu kelmaddaasi miyay kutusaysaa fa'ligu ama saadaasha fiican inay baasaysiga ka mid tahay ya shuraaxdii ahlulcilmiga qaar baad mooddaa inay odhanayaan qaar baaba caddaynaya in fa'ligu uu yahay min adiyara laakiin diyaro fiican uu yahay laakiin arrintaasi wallahu aclam waa laga saxsan yahay sida saxda ahina waa in la idhaahdo fa'ligu maaragtay diyarada ka mid ma aha haddaa xadiidkan daahirkiisa la moodo inuu sidaa iyo maxaa lagaga jawaabaya awalan xadiidku waa daciif aaniya calaa fardi sixatihi haddii xataa laga soo qaado inuu asaxayba waxaa lagu macnaynaya axsanuhaa waxa ka wanaagsan diyarada axsanuhaa ay axsanu min aiyarati diyarada waxa ka wanaagsan alfalu faligaa ka wanaagsan macnuhu ma aha in markaa faliguu yahay nooc diyarada ka mid ah waayahay xadiikaasi anas ee sheegaya ana nabiya sal اllahu alayh wasalam kaana ida kharaja lixaajatihi yuxibu an yasmaca ya najiix ya raashidna waa xadiid saxiixoo imaamu tirmidi iyo keyrkiibaa wariyey wuxuu rasuulku jeclaa markuu dantiisa u baxo inuu maqlo yaa najiix yaa raashid arinta noocaasina waxa weeye waa faali faaliguna wuxuu ku dhisan yahay xusnu danni billaah ilaahay oo malo wanaagsan laga malaysanayo shaybaa kaa lumay waxaad malaysanaysaa inaad helayso shaybaa markaa waxa weeyaan waad xanuunsatay waxaad malaysanaysaa inaad iska caafimaadi doonto waa xusnu danni billaah tadayurkiiyo baasaysuguna wuxuu ku dhisan yahay suu'u danni billaah ilaahay oo mala xun laga malaysanayo oo laga dhigaayo waxaanuu sharci ahaan iyo qadar ahaan toona sabab uga dhigin sabab laga dhigaayo waay mar hadduu xadiidku daciif yahay ducadaana dee la akhrisan maayo qaala wa can ibni mascuudin ibnu mascuud waxaa laga wariyey marfuucan xaala uu rasuulka uu kor yeelay calayhi asalaatu wasalaam inuu rasuulku dhaa iyaratu baasaysigu shirkun weeye iyaratu baasaysigu shirkun weeye wamaa minaa inaga mid ma aha macnii axad inaga mid maaha ilaa hadduuse inaga mid yahay ay waqad waqaca fii qalbihi shayun min daalika qalbigiisa shay baasaysigaa ka mid ah ku soo dhacay walaakin allaha yeeshe ilaahay baa yudhibuhu kaga kaxaynaya bitawakuli tala saarashada ilaahay uu tala saaranayo ee uu cuskanaayo ayaa ilaahay kaga kaxaynaya rawaahu abu daauuda watirmidiyu wasaxaxahu abu daauud iyo tirmidi ayaa wariye waanu saxiixiyey waayahay wa jacala waxaanu ka dhigay tirmidi aakhirahu xadiidka qeybtiisa dambe wamaa minaa ka soo bilowo min qowli bni mascuudin hadalkii ibni mascuud buu ka dhigay oo wuxuu hi waxa weeyaan markaa intaa dambe hadalkii rasuulka ma ahe waa hadalkii ibni mascuud oo mudraj bay noqonaysaa isku soo duuduba xadiidku waa xadiid saxiixa weeye sanadkiisuna uu saxiix yahay wuxuun bay ahlulcilmigu isku qabtaan intaa dambe wamaa minaa ilaa intaa dambe ma xadiidkay la socotaa mise waa hadalkii ibnu mascuud in badan oo aimada ka mid oo tirmidi ka mid yahay oo saleymaan ibnu xarbi uu ka mid yahay iyo ahlucilmi fara badan oo kaleba waxay leeyihiin waa mudrajo waa hadalkii ibnu mascuud armagarat bacdi ahlilcilmiga ka mid oo imaam alalbani ka mid yihiin waxay leeyihin maya xadiidkay la socotaaba si kastaba ahaatee xadiidka waxaa laga qaadanayaa diyaradu inay shirki tahay shirkigaasi asal ahaan waa shirkigii asqarka ahaa waxaa haddaba isweydiin le limaada saarat اطiyaratu min الshirki waasaysigu muxuu shirki u noqday ya cindakum ya ikhwaan idinkaa iskale jawaabteeda fadl sheekh waan garta aye fadal waa tacaluqu اlqalbi bigayr اllah waa qalbiga ilaahay cid aan ahayn ku xidhmayo aye aakhar masaladani waxay u noqonaysaa masale aynu kitaabka bilowgiisa ku soo maray aba dhowr baabo xagga hore aynu ku soo maray oo asbaabta ku saabsan asbaabta soo wax kamaynaan soo sheegin ya waxaynu hore u soo sheegnay qaacido ah shay aan sabab ahayn sharcan sharci ahaan aan sabab u ahayn oo daliil loo haynin inuu waxaan sabab u yahay ama qadar ahaan aan sabab u ahayn oo aan ahaan shay tajribada lagu ogaaday inuu waxaan sabab u yahay in sabab laga dhigo oo sabab laga aamina xukunkeedu muxuu ahaa ya shirki buu ahaa soo ma haddee diyaaraddu baabkaasay soo gelaysa oo qofku waxaan uu ka baasaysanayo wuxuu markaa aaminayaa inuu sabab shar iyo dhibaato inuu sabab u yahay dee tiina daliil male soo maaha sidaa awgeed waxa weeye sabab aan dee waarid ahayn oo daliil ahayn baad sabab ka dhigtay taasina shirki bay noqonaysaa asqara wakadaalika shay baa kula kulmay khayr baad ka aamintay waxaad tihi wallaahi waa wixii wanaagsanaa baad maanta aragtay arrintaa waad ku guulaysanaysaa ka kac ya waa diyaargarowdo waad baxday iyada qudheedu waa baasaysigi ma fahante oo waxaan daliil loo hayn baad khayr markaa ka aamintay oo ku dhaqaajiyey marka calaa kulli xaal shaygan laga baasaysanaayo in laga dhiga sabab oo la ydhaa waxaan dhibaatadanuu sabab u yahay de waa daliil waa bilaad waxaan daliil ahayn weeyaan shirki baanay noqonaysa qaacidadaasi markaa soo gelaysa asalka xukunkeedu waa shirkigaasi waana shirki askhara laakiin qofkan wax baasaysanaya hadduu isagu aaminsan yahay waxaanuu sharka ku macnii waxa weeye sharka ka filayo ama khayrka ka filaya inuu sidiisa u raadaynayo khayrkii uu sidiisa u keenayo ama sharkii sidiisa u keenayo oo sababba aanu ahayne sidiisa sharki iyo khayrka waxaan ugu keenaya hadduu aamino taas waxay noqonaysaa shirkun abar bay kolkaa noqonaysa shirkun akbar ayay noqonaysa sidaa awgeed baa culimada qaar oo yidhi diyaaradu waa makruuh haddii karaahada ay uga jeedaan karaahatu taxriim waa sax hadday laakiin uga jeedaan karaahatu tansiih ama tii aan xaaraanta ahayn ta noocaasi baail bay noqonaysaa wamaa minaa naga mid ma aha hee macnii cidi naga mid maaha ilaa halkaa waxbaa qadaran bay ahlulcilmigu idhaahdeen waxaanay noqonaysaa ilaa ay ilaa waqad waqaca fii qalbihi shayun min dalik qalbigiisa wuxuun maaragtay ka mid ah baasaysigaasaa ku soo dhacay ya walaakin allaha yeeshe ilaahay baa yudhibu kaga tagsiinaya kaga kaxaynaya bitawakuli qofku ilaahay jala wacalaa markuu si dhammaystiran u cuskaday oo u tala saarto waxaa laga baasaysanaya waxaa la dhibsanaya iyo waxaa la sharaysanaya waxalla waxaas qalbigiisa waxa weeyaan way iskaga baydhayaan qaala wali axmeda axmed waxaa u sugnaaday min xadiidi ibni camrin wa xadiidkii cabdilaahi bni camar ibn alcaas ibnu waaila sahmi ahaaday inuu rasuulku uhi man radathu qofka ay celisa adiyaratu baasaysigu can xaajatihi qofka uu dantiisa ka celiyo faqad ashraka shirki buu sameeyey qaaluu waxay idhaahdeen famaa kafaaratu daalika arrinkaa maxaa u kafaaro ah oo lagaga kafaaro gudanaya qaala wuxuu ihi an taquula inaad tidhaahda allaahuma allah ow laa khayra khayr ma jira ilaa khayruka khayrkaaga mooyaane walaa ayra shimbirna ma jira ilaa ayruka walaa ilaaha hayruka ilaah aan adiga ahaynina ma jiro yani macbuud xaq lagu caabudo adiga aan ahaynina ma jiro هذا الحديث كلك لاقى إخواني من حيث السند سيقولنا هو حديث ضعيفة سند كيس عبد الله بن لهيعة كشرا إنكي لولن شري وأنا ضعيف سيء الحفظ ولهذا السبب أهل العلم فربضني أي ضعيفين بعض أهل العلم أو إمام الألباني كم يهي حديث كان ويقويين وأي وحا كورنا أي حديث كان عبد الله بن لهيعة وحا كورنا أي وحا كورنا أي عبد الله بن وهب با كورنا أي واي عبد الله بن وهب أي كورنا أي روايتك لنا عبد الله بن هبيرة كورنا أيه واي marka على كل حال أنا عبد الله بن هبيرة ابن الله عقل سايا كسي ورنايا لكن عبد الله بن وهب كورنايا طرق رقار مقرت عبد الله بن وهب يا عبد الله بن المبارك يا عبد الله بن يزيد المقرئ saddexdaa alcabaadila la yidhaahdo cabdilaahi bnu yaziid almuqri iyo cabdilaahi bnu mubaarak imaamkii weynaa la odhan jiray iyo cabdilaahi bnu wahab saddexdaa cabdilaahi hadday ibnulahiico wax ka wariyaan sheekhii la odhan jiray xadiidkiisa alimaamu alalbaani wuu saxiixiyaa oo markaa raggaasi waxay ka wariyeen inuu saxiix yahay buu qabaa waana dariiqa ahlulcilmiga ay qabaan oo ah in la tafsiiliyo xadiidka ibnulahyaca bacdi ka midna waxay qabaan muطlaqan xadiidka cabdilaahi ibnu lahyaca uu ku jiraa haddii aan cid kale loo helin oo dee ama sanado kale aan loo helin inuu daciif yahay saas sanad buudaa inay xoog badan tahay wallahu aclam sidaa awgeed baa xadiidkani daciif buu noqonaya haddii laakiin la quweeyo oo rayiga alimaamu alalbani lagu socdo ducadan waa la akhrisanayaa haddii qofku maaragtay dayaro iyo wax la mida uu dareemo allahuma laa khayra ilaa khayruka walaa ayra ilaa ayruka walaa ilaaha hayruk qaala wuxuu ihi walahu ay waliaxmed axmed waxaa u sugnaaday min xadiidi alfadl bni cabaasin radia allaahu canhu xadiidka alfadl bni cabaas xaaluu yahay waa cabdilaahi bni cabaas walaalkii yaraan baanu ku dhintay baa la dh jihaad buu ku dhintay wuxuu rasuulku uhi calayhi الsalaaةu wasalaam inama طiyaratu baasaysigu ma amdaaka waa waxa ku socodsiiya ee arrin marka hore aanad maaragtay samayseen kugu dira aw raddaka ama ku celiya waxaad doonaysa inaad qabato markaa kaa celiya xadiidkan qudhiisuna waa daciif oo sanadkiisa waxaa ku jira maslama aljuhani nin la idhaahdo oo alfadl ibnu cabaas ka warinaya ciladuna waxay tahay maslama aljuhani saxaabigan alfadl ibnu cabaas waxba kama maqal waayo waa horuu dhintay alfadl ibnu cabaas isagoo dhallinyar yara buu dhintay markaa ninkani waxba kama maqan xadiidka sanadkiisa inqiaac baa ku jira kolkaa waa munqaici weeye sanadkiisu si kastaba ha ahaatee ahlulcilmigu waxay idhaahdeen xadiidkan hore iyo kan dambeba waxay sheegayaan ضابط الطيرة المذمومة والشركية diyaradu goorta ay noqonayso mid qofku ku dambaabo oo shirki uu ku dhacay waa goorma marka qalbigiisuna ay ku soo yaro dhacda ama uu dareemunbaa maya waa marka wixii wuxuu maaragtay sharaysanayo ama khayr ku tuhmayo intuu arko dabadeetana wuu hogaansamo weeyi soo ma aragtid oo tusaale ahaan wuu baxay wuxuu arkay dabadeetana wax uu khayr ku tuhmaayo ayuu la kulmay dabadeetana aruu adigan wixii wanaagsana arkay oo intuu soo noqday buu diyaargarooba u bax safarkii ama ganacsiga u bax waad ku guulaysanaysaa mar haddaad wixii fiicnaa aragtay baasaysigii baa diray oo uu dhaqaajiyey soo maha ama wuu baxay oo dantii uu lahaa buu u baxay wixii uu maaragtay sharaysanayey baa ka horyimi oo arkay wallaahi maanta wuxuu yihi waa nuxuus maanta waa lagu guuldaraysanaya uu iska soo noqday baasaysigii baa soo celiyo dantiisii ka soo celiyey soo maha markuu qofku sidaa ugu hogaansamo markaasuu ku jiraa iyaradii madmuumka ahayd ee shirkiga ahayd ma fahamtay laakiin haddii qofka qalbigiisuna ay ku soo dhacdo dee ma wanaagsana laakiin waa inuu iska difaaco oo ilaahay tala saarto oo tawakulkiisa xoojiyo oo tawxiidkiisa hagaajiyo weeyaan waxaa kale ahlulcilmigu idhaahdeen xaalad saddexaad baa jirto iyaduna maaragtay dee laga fiican yahay waay wuxuu hawlba u baxay oo dabadeetana wuxuu arkay wixii uu ka baasaysanayey ayuu arkay oo la kulmay tusaale ahaan muu soo noqona laakiin hawshiisiibuu kusii socday ha yeeshe wuu baqanayaa oo waxa weeyaan wuu maaragtay wuxuu isleeyahy aarmay dhacda aarmay kula duntaa waa adiga magranaysa wixii baasaa waa adigii arkay aarmay khatar noqotaa arrintii buu samaynaya isagoo baqanaya oo waxa weeyaan dayq ku sugan oo maaragtay isla talow goormay kula guwey ta noocaasina inkastoo aanay taa hore gaadhahayn laakiin iyada qudheedu ma fiicno waa mid madmuum ah oo aan wanaagsanayn weeyaan marka calaa kulli xaal diyarada markaa daabitkeedu shirkiga ah ka noocaasa weeye qaala wuxuu ihi fiihi masaa'ilu aluulaa masalada hore waxa weeye tanbiihu waa baraarujinta laysku baraarujiye calaa qowlihi hadalka ilaahay uu yidhi alaa inamaa aa'iruhum cinda allah maca qowlihi aa'irukum macakum yani labada aayadood waxay noo tilmaamayaan ilaahay baa wax walba qadaray ilaahay baa wax walba qadaray wixii masaa'ib iyo dhibaatooyin ee yimaadana camalada xunxun ee bani aadamku ay samaynayaan baa sabab u ah wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum sida rabbi yidhi athaniya nafyu lcadwa waa nafyinta la nafya alcadwa nafyigeeduna muxuu ku saabsan yahy baynu nihi sidii jaahiliyadii hore aaminsanayd inuu xanuunku sidiisuun isaga gudbo ayaa meesha la diiday qadarka ilaah iyo sababuu laakiin ku gudbi karaa athaalia nafyu iyarati waa diidista la diiday iyaradii iyadana waynu sheegnay waxa looga jeedo yani iyara wax raadaynaysaa ma jirto الرابعة نفy الhاmة waa diidista haamda la nfyey inay eyb og tahay ama ay wax raadaynaysaa meesha laga saaray laakiin waa shimbir dee jirto shimbiraha ka mid a alkhaamiسة نfy الsفr waa diidista sfr la diiday macnii sfr inay saamayn leedahay oo khayr dheeraada ay leedahay ama ay shar leedahay ayaa la diiday sidaa awgeed dadka qaar ba waxay dhahaan sfr اkhayr bay dhahaan sfr اkhayr ma fahamti taa qudheedu waxay u baahan tahay daliil khayrkaa loo nisbaynayo maxaa u daliila waa bil un ka mida bilaha ilaahay jala wacala asaadisa ana alfala saadaa shafiicani laysa min daalika ka mid maaha baasaysiga bal mustaxabun waa sunne asaabica tafsiiru lfa'li fa'liga waa tafsiirkiisa waa alkalimatu ayiba athaamina ana alwaaqica waxa ku dhaca fi lquluubi qalbiyada min daalika xagga baasaysiga markaa ka ahaaday maca karaahatihi iyadoo lala qabo karaahanimadiisa iyo inuu makruuh yahay oo mid laga fiican yahay uu yahay laa yaduru haddana qofka dhibi maayo wixii qalbigiisa uun ku soo duulee shaydaanku ku waswaasiyaa bal yudhibuhu llahu ilaahay wuxuu kaga kaxaynayaa bitawakuli tala saarashada shaydaanku markaa wuu ku dadaalayaa inuu had iyo jeer qalbigaaga xumeeyo ku waswaasiyo waxyaabaha qaar inaad ka sharaysata uu markaa kuu qurxiyo waxaa la doonayaa ilaahay inaad tala saarato caqiidadaada iyo towxiidkaaga aad xoojiso oo qof dhisan oo qalbigiisu ilaahay ku xidhan yahay aad noqoto oo aad iska ilaaliso tacaluqu lqalbi bikayr illaah qalbigaagu ilaahay cid aan ahayn inuu ku xidhmo waa inaad aad iyo aada uga feejignaato ataaseca dikru maa yaquulu man wajadahu waa oasha waxaa sheegista la sheega wuxuu odhanaya qofka helaa laba dikri baynu soo maray markaa kii hore allaahuma laa yaأtii biاlxasanaati ilaa anta iyo kan dambe waay marka kaa hore sanadkiisu waa daciif ka dambe ayaa ahlulcilmiga waxoogay qaarkood ay saxiixiyeen marka kan dambea ka hore ka dhow allahuma laa khayra ilaa khayruka walaa ayra ilaa ayruka walaa ilaaha hayruka alcaashira masalada tobnaad atasriixu waa cadaynta la cadeeye biana iyarata in iyarad iyo baasaysigu shirkun shirki uu yahay xadiidkii ibn mascuud baa uu ku cada alxaadiya cashara tafsiiru iyarati اlmadmuumati iyarada madmuumka ah waa tafsiirkeeda oo waa tee waa ma amdaaka aw raddaka diyarada madmuumka ahi waa taa weeyaan waaya waxaan markaa idinku baraarujinayaa fii khitaami hada albaab wax fara badan fara badan oo dadkeenna waagii hore ku jiri jiray gaar ahaan miiyad iyo meelahaasi waa min hada albaab ya xoolaha wakhtigaa afkooda lama qabto xoolaha wakhtigaa lama gowraco wakhtigaa lama muquuniyo xerada lagama saaro wakhtigaa yaradka lama bixiyo maalintaa waxaa lama sameeyo ma fahantay maalintaas waa arbaca bil u dambaysa jimco tar buu leeyahay waa bil safar ayay kugu safri wax alla waxaasoo dhami baabkan ay ka mid tahay umuurta markaa dhaqankii hore ee soomaalida haddii la tatabuco la dabagalo umuurta baabkaa tashaa'umka iyo baasaysiga soo hoosgelayse ay ku dhaqmi jireen ilal aanana gobollo badan iyo meelo badan lagaga dhaqmaa ciiddaasay ka badan yihin soo qalbaysaan waxaad toos u arkaysaa inay tahay caqiido jaahili ah oo si toosa dadkeenna ugu soo gudubtay oo u dhex qaaday dadku markaa tidhaa waxaan maxaa u daliilana dee dadkaa yidhaahdo waa la sheegaa unbay ka odhanayaan oo iska caada soomaaliga dee caada soomaaligu haddii ay sharciga ilaahay ka hor imanayso ka war miyaa la samaynaya ya maya waa la baadil garaynaya waxani markii rasuulkeenu yimi calayhi salaatu wasalaam ee diintan ilaahay uu soo dejiyey caqaa'id jiray ahayn iyo caadooyin dadka qaar ay sameeyaan soo ma sharcigu miyuu sugay oo wuxuu ihi waa wax iska caadiyahoo aan dhib lahayn mise wuu baadilgareeyo meeshuu ka saaray ya sharcigu meeshuu ka saaro uu tabdiiliyey soo maah idan wixii sharcigu meesha ka saaray ee uu baadilka ka dhigay inagoo sharcigii rumaysan dee inaynu kusii dheganaano aynu sii wadanno dee waxa weeyaan markaa mid meesha leeg ama saxa ma aha qofkana insaani loo fahansiiyo ayaa muhiima caada soomaaliduna hadday sharciga ka hor imanayso waa la goynaya waa la baadilgaraynaya ya sida dadka qaar ay cabireen caado la gooyo cadho allay leeday bay idhahdeen ma garatay dee tan noocaasina sax maaha caadada haddii ay sharciga khilaafsan tahay waa la goynayaa haddaanay laakiin sharciga khilaafayna wax iska dee mubaaxa tahay oo waxba aan dhib lahayn dee laa ba's subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watubu